asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee ka wadamarinka godoonsanee khaza waxaan maanta uu talaada dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol iyo tobanaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqeymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay maalinka khaza howlgallo xirxidhitaanna ay ciidamadii yuhuudda ka geysteen daanta galbeed iyo dagaallo xooggan oo lagu jebiyey ciidamada gumaystaha yuhuudda haddaba aan ku horeyno duqeymaha warbaahinta ku sugan gudaha falastiin ayaa waxay soo warinaysaa in ciidamada yuhuudda ee duqeymo aad u xooggan la dhaceen barakacyaasha ku sugan marinka goodoonsane khaza kuwaasoo ay hore u duqeeyeen guryahooda islamarkaana ay deegaanadooda ka soo barakiciyeen duqeymo ay ciidamada yuhuudda fuliyeen saacade lasoo dhaafa ayaa waxaa ku sheeday dad aad u fara badan oo shacabreyd ah kuwaasoo ku sugan deegaano ka tirsan marinka goodoonsane khaza dhismo weyn oo ka kooban dhowr iyo toban dabaq oo ku yaala magaalada rafax ee dhacda koonfurta marinka goodoonsane khaza waxaa la warinayaa in ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeymo baalima ah waxaana ku sheeday duqeymahaasi in badan oo ka mida dadkii ku sugnaa dhismahaasi oo iskugu jiray dumar iyo carruuraan waxba galabsan halkay sidoo kale dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeymo kala duwan ku beegsadeen isbitaalka kamaal cadwaan ee ku yaala magaalada beytlaahi ee waqooyiga marinka khaza waxaana halkaasi ku sheeday dad badan oo shacbarayd ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo fara badan guri ku yaala meel u dhow isbitaalka kamaal cadwaan ee magaalada beytlaahi ah ayay ciidamada yuhuudda ku garaaceen duqeymo aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqeymahaasi ku sheedeen ka badan toddobiyo toban ruux oo shacbarayd ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen tiro intaa ka badan sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqeymo aad u xooggan ka fuliyeen guri ku yaala waddada jalaa ee magaalada khaza waxaana halkaasi ku sheeday sida la soo warinayo toddoba ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan duqeymo kala duwan oo saacadi lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza ayaa waxaa ku sheeday in ka badan konton ruux oo shacabreyd ah halkii ay dhaawacmeen kuwo intaa ka badan kooxaha gurmadka deg dega ayaa waxay sheegayaan in wax ka badan soddon ruux oo shuhada ay ka soo saareen burburka dhagaxaanta iyo biraha shubkoostooda kadib markii ciidamada yuhuudda ay duuqeymo ka geysteen magaalada beytlaahi ee waqooyiga marinka khaza iyagoona weli sii wada baadigoobkii ugu jiraan shuhadada ku hoos xaniban burburka dhagaxaanta hoostooda iyo dadka dhaawacayda qaba sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duuqeymo aad u xooggan ka geysteen deegaano dhac bartamaha marinka goodoonsane khaza waxaana la warinayaa in duuqeymahaas ay ahaayeen kuwa aad u xooggan islamarkaana ay ku sheegdeen wax ka badan labaatan ruux oo shacabreyd ah halkay jiraan kuwo kaloo ay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda duuqeymo aad u xooggan ku beegsadeen deegaano dhaca magaalada khaza waxaana duuqeymahaasi ku sheeday dad aad u fara badan oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u badan waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeymo aad u xooggan ku beegsadeen xerada nuseeraad ee dhacda bartamaha marinka goodoonsane khaza waxaana duuqeymaha ka dhacay xeradaasi ku sheeday dad badan oo shacabreyd ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan xerada nusiraad ayaa xerada saddexaad ee ugu weyn marinka khaza kadib labada xer ee kala jabaaliya iyo ashaadi marka loo fiiriyo bad ahaan iyo weliba dadka ku dhaqan ciidamada gumaystaha yuhuudda waxay sidoo kale duuqimo aad u xooggan ka geysteen magaalada beytlaahi ee waqooyiga marinka khaza dhismo ku yaala halkaas ayayna duuqaynta si gaara u abaartay waxaana halkaasi ku sugnaa xilliga ay duuqayntu ka dhacaysay dad badan oo barakacyaal ah iyadoona la soo warinayeen halkaasay ku sheegdeen qaar ka mid a dadkii halkaasi ku sugnaa halkay dhaawacyo kala duwan soo gaadheen kuwo kaloo aad u fara badan muuqaal ay faafisay shabakadda wararkii aljaziira ayaa waxaa laga dheehan karaa dhismaha ay beegsadeen ciidamada gumaystaha yuhuudda oo si dhammaystiran u burburay islamarkaana ay dad aad u fara badan shuhado iyo dhaawacyo ku noqdeen waxaana dadka deegaanka iyo kooxaha gurmadka degdega isku garabsanayaan inay badbaadiyeen dadka dhaawacyada qabee ku hoos xaniban burburka dhagaxaanta hoostooda islamarkaana ay soo saaraan kuwa shuhadada ah duqeyn sidoo kale ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza ayaa waxaa ku sheeday dad aad u fara badan oo shacabreyd ah kana kooban dumar iyo carruuran waxba galabsan wararka ayaana waxay sheegayaan saddex ruux oo shuhada ah la geeyey isbitaalka naasir isla magaaladaasi ku yaala si halkaasi loogu aaso dhanka kale xafiiska waxaa loogu yidhi qaramada midoobey ee xuquuqulinsaanka ayaa wuxuu ka dhawaajiyey in maalmihii lasoo dhaafay wax ka badan lixdan iyo shan kun oo falastiiniyiin ah ay xaalado kala duwan oo xagga nolosha ku wajahayeen waqooyiga ay ciidamada yuhuudda goodoonka ku hayaan wax ka badan afartan maalmood oo xidhiidh ah waxa uu sheegay xafiiska in duqeymaha isdabajooga ay fulinayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda iyo sidoo kale inaysan dadka helinin waxyaabaha asaasiga u ah nolosha bilaadanka ayaa waxay keentay in dad aad u badan oo ka mid a shacabka reedka ee ku dhaqan waqooyiga ay ku badato dhimashada iyo sidoo kale burburka guryaha ay degan yihiin maamulka gumeyste ayuu u daayana sheegtay inuu ku khasban yahay inuu oggolaado islamarkaana waddo u furo gawaarida sida gurmadka sidoo kale waxayna dhankeeda ka dhawaajisay hay-adda sheegata caafimaadka adduunka inuu fashilmay saddex iskuday oo ay ku doonayeen inay qaar ka mida isbitaalada ku yaala waqooyiga u diran dhakhaatiir iyo koox ka shaqaysa caafimaadka waxayna intaas sii raaciseen isbitaalada kamaal cadwaan iyo sidoo kale alcawda oo labadoodub ku yaala deegaanada waqooyiga marinka khaza ay ciidamada yuhuudu diideen in la galo ayna iminka saaran yihiin goodoon adag cid gali karton aysan jirin waxay sidoo kale sheegtay in ciidamada yuhuuda ay duqiimaan kala soocleen ku garaacayaan isbitaaladaasi iyaduna ay duqiimahaasi saameyn weyn ku yeesheen shaqaalaha gurmadka haddaba saacadihii lasoo dhaafay xasuuq aad u daran oo ay ciidamada yuhuudu ka geysteen deegaanadii xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidamada yuhuudu geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaa gaaraya ilaa iyo afar xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan toddobaatan iyo lix ruux halkay dhaawaci kala duwan soo gaadheen wax ka badan boqol konton iyo sideed ruux oo kale iyadoo sidoo kale sheegtay wasaaradda caafimaadka in tobanaan ruux iskugu jiro shuhada iyo dhaawacyoay ku usxaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhadada muslimiinta tan iyo sanad kahor markii uu bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo saddex kun sagaal boqol labayo labaatan ruux halkay dhaawacyaduna maraya in ka badan boqol iyo saddex kun siddeed boqol sagaashan iyo siddeed ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo saddex iyo toban bilood oo u socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si isku mid a u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawac dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqaymaha yuhuuddana isaar xandaro u beegsanayso dadka barakacyaasha ah geesta kale waxay ciidamada gumaystaha yuhuudda weeraro kala duwan ka geysteen deegaano badan oo dhacadaanta galbeed waxayna weeraradaasi ku beegsadeen dadka shacabka ee ku sugan deegaanadaasi warbaahinta falastiiniyiinta ee ku sugan halkaas ayaa waxay soo warinaysaa in wiil dhallinyaro ah ay ciidamada yuhuudda ku togteen magaalada naabulis ee dhacda bariga daanta galbeed waxaanay wakaaladda wararka ee falastiiniyiintu sheegaysaa in wiilkan ay ciidamada yuhuuddu dileen magiciisu yahay nuur axmed mustafa carafaad da'diisuna ay tahay siddeed iyo toban sano waxaana uu ahaa markii ciidamada yuhuudda ay rasaasta la dhacayeen mid ku sugan magaalada naabolis wararka la helaya ayaa waxay sheegayaan in wiilkan ay rasaastu ka haleeshay caloosha islamarkaana uu sheegiday dhaawac ka soo gaaray xabadda ku dhacday wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiiniyiinta ayaana waxay sheegtay in ciidamada gumaystaha yuhuudda ay gudaha u galeen magaalada naabolis halkaasna ay ku dhibaateeyeen shacabkii rayidka ee degnaa iyagoona xabsiga u dhaadhiciyay dhallinyaro badan oo magaaladaasi ku dhaqan wakaaladda wararka ee falastiiniyiinta ayaa waxay sidoo kale sheegtay in ciidamada yuhuudda ay qafaasheen dhallinyarada kale ah ibraahiim sulaymaan raxiil burhaan cali zamaal iyo axmed cabdiraxmaan rashiid ciidanka yuhuudda ayaa dhallinyaradani u kaxaystay meel aan ilaa iminka la aqoonin sida ay sheegtay wakaaladda wararka falastiiniyiinta ee waafaa gumaystaha yuhuudda ayaana sheegin wax dembiya oo raggani galeen waqooyiga magaalada jiniin ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ku xidheen shan ruuxu falastiiniyiin ah dagaallo aad u xoogan ayaana waxay ka dhaceen saacadii lasoo dhaafay magaaladani waxaanay u dhexeeyeen dagaalladaasi ciidamada waxiskacaabinta falastiiniyiinta iyo sidoo kale askarta soo duulayaasha yuhuudda waxaana halkaasi looga itaalroonaaday oo khasaaro xoogan dhabarka loo saariyey ciidamada gumaystaha yuhuudda sidoo kale ciidamada yuhuudda ayaa waxay go'doon adag saareen guri ay degan yihiin dhallinyaro falastiiniyiin ah oo ku yaala isla magaaladani wararka ayaana waxay sheegayeen saacada kadib ay ciidamada yuhuudda gurigani ku garaaceen gantaallo aad u xoogan iyadoona ay halkaasi ku sheegdeen qaar ka mida dadkii ku sugnaa sidoo kale ciidamada yuhuuddu waxay weerar rasaasina ka geysteen magaalooyin dhaca bartamaha daanta galbeed ee ku hojirto gumaysiga maamulka yuhuudda waxaana halkaasi ku waxyeeloobay qaar badan oo ka mida shacabkii deganaa bartamaha iyagoo sidoo kale dhibaatooyin kala duwan u geystay dadkii halkaasi ku dhaqnaa wariyaasha ku sugan daanta galbeed ayaana waxay soo warinayaan